waxaan ilaalin jiray soddon sano iyaan dhirta ilaalin jiray oon meel degganaa ilaalintii aan ilaalinayey magaaladaa la iga yimiday waa la igu dilay waxaa la yidhi dhirta iyo daaqa u teg iyagaa wasaaraddaasi shaqo ku leh waa layga aqbalay sidii bay igu soo raaceen wayna arkeen iminkana dhuxushii baabuurkaa la soo saaray way gurmadeen way mahadsan yihiin waan u mahadnaqayaa wasaaradda anoo u mahadinayo kolkii hore ilaahay baan baryayey ilaawgeedaa u hadal baana maantuuse ilaah u hadlay inaynu u soo baxno howlgalkan safarkan aynu ku nimidnay tuuladan waabayga ee hoos timaada degmada boorama insha allah taasi oo nagaga soo cawday khayr allaha siiyo adeero waxaan ka aqbalnay codsigiisii waaynu nimidnay wuxuu noo sheegayeyna khayr allaha siiyo waan soo aragnay waxaan aragnay dhul la calaamadaystay buurahii dhekadeedii la calaamadaynayo geedihii yaraa ee saabiqilka u ahaa oo god inta loo qoday lagu moofaynayo oo lagu ridayo waxaanu ilaalin doonaa mabaadi'daa wasaaradda deegaanku hay u ay maxay wakiilka ka tahay mas-uuliyadda ka tahay inaynu fulinno waxaan khayr allah siyaalkan uga mahad celinayaayo hawsha hawl weyn nagala qabtay barasaabka gobolka awdal maxamed caalim tiimbaro taliyaha qaybta gobolka iyo guud ahaan ciidamada amniga gobolka maantaanu ka soo jawaabnay oon soo ajiibnay isla cabashadaa ka timiday deegaanka waa buurahaasi adarkasaan uu sheegay odaygaasina inuu dhirtaa ilaalin jiray kadibna dhirtii xoog lagaga qaatay isla buurta lafteedana la calaamadeeyey sidaa darteed waxaanu ka codsanaynaa bulshada inay ilaaliyaan labadaa qodob oo ah dhirta oo deegaanka u ahu iyo inay ilaaliyaan dhuldaaqsimeedka oo ay madnuuc tahay in laga xigsado xoolaha ilaahay ugu talagalay wasaaradduna mas-uul ay uga tahay inay dhuldaaqsimeedka u ilaaliso inay ku noolaadaan xooluhu